assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah tababaro ammaanka ku saabsan oo laga bilaabayo ismaamullo ka mid ah dalka ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan oo howlgallo ballaaran ka sameeyey magaalada muqdisho iyo weeraro ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada copenhagen intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa dhowaana guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka n c i c oo kaashanaya barnaamijka horumarka ee qaramada midoobay u n d b tababaro u bilaabaysa shakhsiyaad ka shaqayn doona ammaanka ismaamulada nandi iyo kisumu tababarkan ayaa laga golleeyahay in sare lagu qaado aqoonta iyo kartida dadka ka faa'iidaysanaya si ay si deg dega uga falceliyaan falalka wuxuu dhimi kara xasiloonida labada dowla deegaan ka hor doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ku-xigeenka agaasimaha n c i c u qaabilsan dhanka nabadgeliyada iyo dib u heshiisiinta liibaan guyo ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay arrintani ay tahay in la isku soo dhoweeyo bulshooyinka ku nool nandi iyo kisumu guddoomiyaha dowladda dhexe ku matalo deegaanka tinrete esta oyugi ayaa dhankeedu sheegtay in la qabtay kulamo badan oo lagu xoojinaya amniga waxay rajo wanaagsan ka muujisay in dadaalada socda ay horseedi doonaan in labada ismaamul laga saaro liiska meelaha laga cabsi qaba inay rabshado ka dhacaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeyey muqdisho howlgalkan uu hogaaminayay taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole ayaa xalay laga sameeyey deegaanka daarusalaam oo muddooyinka la soo dhaafay dadku ay ka cabanayeen amni xumo baahsan oo la soo daristay deegaanka daarusalaam ayaa ka mid ah waa goobaha ugu amniga xun magaalada muqdisho iyadoo ciidamadu ay sheegeen in goobahaas ay ka sifayn doonaan burcadda sidoo kale amniga ay dib u soo celin doonaan intii uu socday howlgalkan ayaa waxaa lagu soo qabqabtay dad fara badan kuwaas oo saacado kadib la sii daayey kadib markii ay booliisku su-aalo weydiiyeen taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay in wax laga qaban doono amni xumada ka jirta deegaanka daarusalaam iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir ee uu xalayta kormeerka ku tagay isagoo shacabka ka codsaday inay gacan ka geystaan sugidda amniga lana shaqeeyaan ciidamada booliiska ee gobolka dhanka kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa howlgallo xoogan ee ka wadaa duleedka degmada mataba'aan oo ka tirsan gobolka hiiraan howlgalladan oo ay horkacayaan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo saraakiisha guutada shanaad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ayaa ka dambeeyey kadib markii kolonyo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka lagu weeraray intii u dhexaysay degmada matabaan iyo deegaanka qabno dagaal kooban ayaa la sheegay in uu dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaaba waxaana war ka soo baxay al-shabaab ay ku sheegeen in dagaalka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa horey u sheegay in howlgallada ay wadi doonaan ilaa intay al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxaa dhowr jeer sidoo kale weerar ka geystay ururka al-shabaab wallow markii dambe ciidamadu ay sheegeen inay dib ugu soo celiyeen ammaanka iyo gacantooda ee degmooyinkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka turkiga ayaa waxaa lagu wadaa in maanta oo sniin ah uu la kulmo dhigiisa dalkaasi ee madaxweyne rajab tayyib erdogan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo casuumaada rasmi ah ka helay madaxweyne rajab tayyib erdogan ayaa wadahadaladooda xooga ku saari doona adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga mirodhalka ah ee labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intuu ku guda jiro booqashada waxa uu la kulmi doonaa bulshada kala duwan ee soomaaliyeed sida jaaliyadda iyo ganacsatada si uu uga xog waraysto xaaladooda guud iyo horumarada ay sameeyeen sidoo kale madaxweynuhu waxa uu booqan doonaa dugsiga tababarka commandoska sbarta halkaasoo ay tababar ku qaataan qaar ka mida ciidamada xoogga soomaaliyeed waa kana afayeenka u hadlay madaxtooyada villa soomaaliya oo ka warbixiyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa waxaa si diiran usoo dhoweeyey wasiirka waxbarashada ee dalka turkiga mudane maxamuud osaar safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga mudane jaamac cabdulaahi caydiid iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ee dalkan ku sugan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxweyne rajab tayib erdogan waxaana wadahadaladooda xoogga lagu saari doonaa adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga miro dhalka ah ee labada dal wadaagaan madaxweyne xasan sheekh intuu ku guuda jiro booqashada wuxuu la kulmi doonaa bulshada kala duwan ee soomaaliyeed sida jaaliyadda iyo ganacsatada si uu uga xog wareysto xaaladooda guud iyo horumarada ay sameeyeen sidoo kale madaxweyne xasan sheekh intuu ku sugan yahay dalkan turkiga wuxuu booqan doonaa dugsiga tababarada kumaandoska ee sbarta waxaana halkaas ku tababarta qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkeenna haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay tiro kallow ay ku dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday goob lagu tukaamaysto oo ku taalla caasimada dalka denmark ee copenhagen taliyaha booliiska ee copenhagen soren thomson ayaa u sheegay warbaahinta in labaylabaatan jir u dhashay dalka denmark loo xiray toogashadii axaddii laguna soo oogay dacwado dil ah isagoo sidoo kale sheegay in arrintaasina aysaneyn arrin argagixiso balse ay baaritaan xoogan ay ku sameyn doonaan haddaan eegana xidhanka ciyaaraha kooxda manchester united ayaa si rasmi a u dhammaystirtay xiddiga daafaca ee ka dheela kaasoo lagu magacaabo emlisia isagoona sidoo kale qandaraas dhan ilaa sanadka labada kun lix iyo labaatanka u saxiixeeya kooxda manchester united wax walba waa la dhammaystiray manchester united iyo feynuud ayaana ku heshiiyey lacag dhan toban iyo shan milyan waxaana sii raacsan laba milyan oo waxqabadkiisa ku xirnaan doonta qeybaha ugu dambena maanta isniin ayaa si rasmi a loo dhammaystiri doonaa waxa uu ku guuleystay tijaabada caafimaadka isagoona iminkani ka mid ah ciyaartoyda kooxda manchester united